halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waa kitaab badidiisa uu qoray boqor daa'uud waa kitaab ilaah lagu ammaanayo oo nin waliba oo mashaakilaad uu haysto uu akhristo markii noogu dambaysay waxaannu soo koobnay zabuurkii saddexaad iyo kii afraad ee zabuuradda waxaanan idin sheegnay inaan loo baahanaynin kaniiniyaal hurdo oo la liqo marba haddii aad caadaysato akhrinta zabuuradda waxaanan idin sheegnay bal marka hore inaad caadaysataan zabuurka afraad oo aayaddiisa siddeedaad ay leedahay nabad baan ku jiifsanayaa oo aan ku seexanayaa waayo rabbiyow adigoo keliya ayaa ammaan igu bariya caawana waxaannu soo gaarnay zabuurka shanaad waxaana mawduuciisa uu noqonayaa salaadda subaxnimo iyo cabashada kuwa ilaah ka baqa wakhtiga dhibaatida zabuurkan shanaad wuxuu qayb ka yahay zabuurado isku xigxiga oo u dhexeeya labada zabuuradood ee masiixa quseeya waxaa zabuuradahaasi ka mid ah kan afraad ilaa kan toddobaad kuwaasoo laynoogu sheegayo qiso waxa ay ka hadlayaan marka hore oo ay cabbirayaan khibradihii qaas ahaaneed ee la soo gudboonaaday nebi daa'uud marka labaad waxay muujinayaan waxyi ahaan sawirka qaranka reer banu israa'iil wakhtiga dhibka weyne uu jiro ama uu imaanayo waxay kaloo nolosheenna u leedahay ahmiyad weyn maanta oo waxaa ku qoran waxyaabo aynu ka baranayno oo nolosheenna aan ula isticmaalayno waayo waxay qayb ka yihiin qaynuunno waaweyn waxay kaloo zabuuradahaasi u hayaan farriin dhammaan dadka ilaah wakhti waliba ee ay joogaan haddaba zabuurkan shanaad waxaa qoray boqor daa'uud oo magaciisa ayaa ku saxiixan oo waxaa la leeyahay kanu waa zabuur daa'uud uu u tiriyey madaxdii muusikiistayaasha oo waxaa lagu qaadaa alaab la afuufo oo myuusig ah alaabtaasi la afuufo waxaa afka cibraaniga lagu yidhaahdaa niheloth zabuurka afraad waxaa lagu qaadayey qhasiidada neginoth waana qalab xarga leh sida kataaradda netinoth ayaa sida abbaarta ah loo malaynayaa inuu ahaa qalabka la afuufo ee foorida oo kale ah nin qoraa ah oo kitaabkan ka hadlay ayaa wuxuu si wacan kaga faallooday zabuurkan shanaad oo wuxuu leeyahay waa salaad ama baryo rumaysad leh oo ka timid kashka iyo laabta taasoo garashada rabbiga ah ee ku aaddan daafaca iyo abaalgudka kuwa isaga doon doona inkastoo uu jiro shar iyo cibaadolaawayaal kuwaasoo had iyo goorba hor istaaga fikirrada mu'miniinta xaasadnimada ay keento xadgudubyada batay ayaa lagu muujinayaa dareenka guud ee zabuuraddan mar kale ayaa qorahani uu leeyahay markaana samirka waxaa had iyo goorba laga dhex arkaa rafaadka farxadduna waxay ka dhex muuqanaysaa ama ay ku badataa markii ay jirto rajada furashada waase marka la hoos keeno talada jacaylka aan iinta lahayn haddaba intaasu waa dulmarka laga bixinayo zabuurkan shanaad waana zabuur isagaba wanaagsan in subaxda hore la akhristo ama la qaado bal hatanna waxaad eegtaa sida zabuurkanu uu u bilaabanayo waxaana zabuurku uu ka bilaabanayaa baalka lix boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore cutubka shanaad aayadaha kow ilaa saddex waxaana qoran sida tan rabbiyow bal hadalladayda dhegta u dhig oo ka fiirso fikiradayda boqorkayga iyo ilaahaygow bal maqal codka baryadayda waayo adigaan kuu tukanayaa rabbiyow codkayga aroorta baan maqli doonaa waayo adigaan kuu tukanayaa rabbiyow codkayga aroorta baad maqli doontaa oo aroorta ayaan tukashadayda kugu soo hagaajin doonaa oo waan soo jeedi doonaa bal haatanna aynu si kale u tarjumno isla hadalladii oo wuxuu leeyahay nebi daa'uud ilaahuw hadalladayda maqal oo dhegta u dhig baryootankayga bal waxaad maqashaa codka oohintayda boqorow ilaahayow waayo adiga oo keliya ayaan ku baryaa ilaahow aroorta ayaad codkayga maqli doontaa oo subaxda hore ayaan ku hor imaanayaa oo anigoo filasho weyn kaa qaba ayaan ku soo eegi doonaa zabuurkan waa kan la akhristo salaadda arooryo subaxda hore ayuu codkiisa kor ugu qaadi doonaa ilaah markaana subaxda hore way wanaagsan tahay in qof waliba ilaah qalbigiisa uu hor keeno marka uu tukanayo haddaan horay idinku sii wado zabuurka cutubka shanaad aayadaha afar ilaa toddoba waxaa qoran sida tan waa baalka lix boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore waayo adigu ma ahid ilaah xumaanta ku farxa oo shar adiga kula jiri maayo kan ismadax weyneeye hortaada soo istaagi maayo oo waxaad necab tahay xumaanfalayaasha oo dhan waad wada baabi'in doontaa kuwa beenta ku hadla laakiinse anigu kalgaceylkaaga badan ayaan gurigaaga ku soo gelayaa oo anigoo kaa cabsanaya ayaan xagga macbudkaaga quduuska ah u soo tukan doonaa waxaan hubaa in loo baahanayo tarjumo toos ah si aad ku garataan fahamka qidcadan oo wuxuu zabuurluhu leeyahay ma ahid ilaah xumaanta ku farxa oo ninka sharka lehna adiga kula jiri maayo kuwa kibirka badanina hortaada sooma istaagi karaan waxaa necab tahay shuqullada xumaanfalayaasha oo waxaad wada baabi'in doontaa kuwa beenta ku hadla laakiin anigu kalgacaylkaaga badan ayaan gurigaaga ku soo geli doonaa oo anigoo kaa baqaya ayaan xagga macbudkaaga quduuska ah u soo tukan doonaa waxaa zabuurkan inoogu qoran hadallo qalbiqaboojin ah waa kuwa ilaah ka cabsada maadaama maanta uu sharku aad u badan yahay xumaantuna ay meel waliba taallo waxaa zabuurluhu uu leeyahay sida aan xumaanta u necab ahay ayaan ka garanayaa inaan ilaah micigiisa ahay ama la jiro ilaah wuu necab yahay sharka oo waa hubaal inuu karhayo markii uu hoos u soo eego dunideenna sharka uu ku badan yahay markaa sharka ilaah kuma farxo kuwa isaga ka cabsadana way necab yihiin sharka yooxana oo arrinkaasi faahfaahinaya ayaa wuxuu leeyahay warkii aannu ilaah ka maqalnay oo aan idinka warramayno wuxuu yahay in ilaah nuur yahay oo isaga aannu gudcur ku jirin innaba waxaa ku qoran kitaabkii xabakuug cutubka koowaad aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka kun boqol afar iyo lixdan ee axdigii hore sida tan waxaan idinka akhrinaynaa dhegaystayaal qayb ahaan waxaa tahay mid indhihiisu ay ka sii daahirsan yihiin inay wax shar ah eegaan haddaba sharnimada ayaa laga yaabaa in qofi uu ku baraaro ilaa iyo wakhti laakiin maalintu way imaanaysaa marka qofka sharka caadaystay uu gudi doono wixii uu galay oo waxaa haleeli doona baabba iyo ceeb aan dhammaan kuwa beenta iyo xumaanta ku macaamilooda ilaah wuu caddeeyey in maalin xisaab laysugu imaan doono ay jirto oo sharka siima jiri doono ilaah wuxuu inoogu qeexayaa kitaabka muujintii cutubka kow iyo labaatanaad aayadda siddeedaad sida tan laakiinse kuwa fulayaasha ah iyo kuwa aan rumaysan iyo kuwa karaahiyada ah iyo gacankudhiiglayaasha iyo kuwa sinaysta iyo saaxiriinta iyo kuwa sanamyada caabuda iyo beenlowyada oo dhan waxaa qaybtoodu ay ku jiri doontaa badda ay debka iyo baaruuddu ka ololayaan oo taasuna waa dhimashada labaad markii aan sidaasi u hadlo waxaan u muuqanayaa sida nin wax waliba ay u hagaagsan yihiin oo aan iin lahayn laakiin welibana runtu waxay tahay in ciqaabi ay imaanayso dunidan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno iminka kitaabka zabuuradda oo aynu haatan lafagurayno waxaan eegaynaa zabuurka cutubka shanaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan rabbiyow cadaawayaashayda daraaddood xaqnimadaada igu hoggaami oo jidkaaga hortayda ku toosi waayo afkooda daacadnimo kuma jirto oo uurkooda hoosena waa xumaan miidhan hungurigooduna waa qabri af bannaan oo carrabkooduna waa sasabasho miidhan haddaba marka dhanka kale loo rogo ayaa macaanigu uu noqonayaa ilaahuw igu hoggaami xaqnimadaada cadaawayaashayda daraaddood wuxuu markaasi nebi daa'uud leeyahay cadaawayaashaydu way i fiirinayaan waxay doonayaan inaan dhaco laakiin waxaan kaloo doonayaa inaan adiga ku ammaano weliba wuxuu baryayaa ilaah si aannu u taraanturoon aannu u dhicin oo waxaa hubaal ah in ilaah uu hoggaaminayo wuxuu ku cabanayaa oo uu ku baryotamayaa oo uu leeyahay ilaahuw xaqnimadaada igu hoggaami isagoo hadalkiisa sii wata ayaa zabuurluhu wuxuu leeyahay waayo afkooda daacadnimo kuma jirto waxaa hoostooda yaalla xumaan isa soo taraysa hungurigooduna waa xabaal furan marka ay sidaas tahay ayaa aayad tan la mid ahi ay ku qoran tahay warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad oo wuxuu leeyahay sida tan hungurigoodu waa xabaal furan carrabadooda waxbay ku khiyaaneeyaan bushimahooda waxaa ku hoos jira sunjilbis waxaa laysku raacay in kuwa sharka ah carrabkoodu uu ka xun yahay waabayda halaqa waxaanay u muuqataa inaanay runta garanaynin inkastoo marar dhif ah wax run u eg afkooda laga helo haddaan horay idinku sii wadno oo aan soo koobno zabuurkan shanaad ayaannu iminka eegaynaa baalka lix boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore aayadaha toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan ilaahow iyaga kuwa eed leh ku tiri oo iyaga taladooda ha ku baabi'een oo xadgudubkooda batay daraaddiis u tuur iyaga waayo way kugu caasiyoobeen laakiinse kuwa adiga isku kaa halleeya oo dhammu ha reereeyeen oo farxad ha ku qayliyeen weligoodba maxaa yeelay adigaa daafaca iyaga kuwa magacaaga jeceluna adiga ha kugu farxeen waayo rabbiyow kii xaq ah waad barakadayn doontaa oo waxaad hareerihiisa ku wareejinaysaa raallinimo sidii gaashaan oo kale ah haddaba haddii aynu isku bayaaminno si kuwa macaanigu uu ku adag yahay ay u gartaan ayaa waxaa zabuurluhu uu leeyahay ilaahu baabbi'i oo weliba ha ku baabbi'een taladooda ka dhex bixi dadka xadgudubyadooda aawadii waayo adigay kugu caasiyoobeen kuwa adiga magangal kugu yimaadaa ha reereeyeen oo weligoodba ha ku qayliyeen farxad iyagoo ay ugu wacan tahay daafacaaga welibana waa ay ku sarraysiin doonaan oo magacaagana way jeclaan doonaan waayo rabbiyow kii xaq ah waad barakadayn doontaa oo waxaad hareerihiisa ku wareejinaysaa raallinimo sidii gaashaan oo kale ah haddaba salaadda waa waxa nebi daa'uud uu ku xidhnaa had iyo goorba oo nebi daa'uud waxaa lagu yaqaannay inuu ilaah baryo had iyo goorba wuxuu ilaah had iyo goorba weyddiisan jiray in la hoga tusaaleeyo oo wuxuu ahaa nin ilaah ku xidhan oo wuxuu jeclaa in magaca rabbigu weligiiba sarreeyo aayadda tobanaad ayaa zabuurluhu uu weyddiisanayaa ilaah inuu burburiyo cadaawayaashiisa waxaa baryadani ay noqonaysaa waxa aynu innaga u naqaanno gabay awooti kii ugu horreeyey ee ku qoran zabuurka kuwa kale ayaa soo raacaya ha yeeshee gadaal dambe ayaannu ka hadli doonnaa waxaase jira zabuurlaha qaar kuwaasoo daa'uud ilaah u weyddiistay inuu caddaalad u sameeyo wuxuu ilaah ku leeyahay rabbiyow iyaga dulsaar xukunkaaga waa kuwii dhibayaye mararka qaarkood si qaraar buu u inkaarayaa kuwii dhibi jiray nebi ishaaciyaah ayaa wuxuu isna ilaah weyddiisanayaa shay oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii uu qoray ee ishaaciyah cutubka lixdan iyo afaraad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan maadsamooyinka soo jeexdid oo maad hoos u soo dhaadhacdid si ay buuruhu hortaada uga gariiraan sida dab xaabo uu u gubo oo uu biyahana u karkariyo in magacaaga cadaawayaashaada la ogaysiiyo iyo in quruumuhu ay hortaada ku gariiraan haddaba waxaa hubaal ah in maalin maalmaha ka mid ah ay kuwa xadgudbaya heli doonaan abaalgudkooda qorniinka wuxuu caddaynayaa in ilaah uu aarsado sayidkeennu wuxuu inoo sheegayaa masaal ku saabsan haweenay carmal ah oo dacwad u geysatay nin xaakin ahaa oo waxay tidhi sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha saddex ilaa siddeed sida tan waxaana magaaladaasi joogtay carmal ninkeedii ka dhintay marar badanna way u timid iyadoo ku leh cadowgayga iga xaqsii intii wakhti ah ayuu yeeli waayey laakiin dabadeed wuxuu isku yidhi in kastoo aanan ilaah ka baqin oo aanan ninna danayn weliba dhibta ay carmalkan i dhibayso aawadeed waan xaqsiin doonaa si aanay marar badan iigu soo noqnoqon oo ay ii daallin markaasaa rabbigu yidhi maqla wixii xaakinkii xaqa darnaa yidhi ilaahna miyaannu xaq siin doonin kuwuu doortay oo habeen iyo maalinba u qayliya oo miyaannu u dulqaadan doonin waxaan idinku leeyahay dhaqsaba wuu u xaq siin doonaa hase ahaatee goortu wiilka aadanuhu yimaado markaas rumaysad ma ka heli doonaa dhulka ha yeeshee wakhtigeenna nimcada ma weyddiisanno in xukun cadaawayaasheenna lagu soo rogo ha yeeshee si taasi ka duwan ayaannu u tukanaynaa oo waxaannu dembidhaaf weyddiisanaynaa ilaah marka hore marka xigana cadowgeenna ayaannu ilaah u baryaynaa waxaase ilaah uu maqlayaa cabashada dadkiisa markii ay soo gaaraan wakhtiga dhibka weyn uu jiro wuxuu maqli doonaa cabashadooda oo weliba xukun buu saarayaa cadowgooda innaguse waxaa laynoo sheegayaa sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shanaad aayadda afar iyo afartanaad markaasoo ciise masiix uu lahaa laakiin waxaan idinku leeyahay cadowyadiinna jeclaada u duceeya kuwa idin habaara waxa wanaagsan u sameeya kuwa idin nacab oo ilaah u barya kuwa idin caaya oo idin silciya marka waxaa kuu muuqanaya in qofka masiixiga ahi aan la doonaynin inuu ilaah weyddiisto aarsasho cadaawayaashiisa looga aarayo waxaa lagaa doonayaa in aad had iyo goorba ducayso ee ma ahan in habaar afkaaga uu ku jiro waayo waxaad ku jirtaa wakhtigii nimcada ha yeeshee way adag tahay in sidaasi la yeelo waa in qof cadowgaaga ah loo duceeyo ha yeeshee taasi waa waxa sayidku uu ina weyddiisanayo mar kale ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka laba iyo tobanaad aayadda sagaalaad sida tan markaasoo uu lahaa gacaliyaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya carada ilaah waayo waxaa qoran aarsasho anigaa leh anaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay marka ay sidaas tahay waa inaynu tusaalaha ciise masiix qaadanno oo in kastoo dadku ay xumeeyeen isaga haddana wuu u duceeyey kuwii garaacayey oo waxaad og tihiin inuu yidhi ilaahow iyaga cafi waayo garan maayaan waxa ay samaynayaan kitaabka zabuuradda waa qalbiqaboojin weyn oo aynu leennahay wakhtigan dhibka iyo shiddada ay jirto oo sila camiiran waxaa haddaba intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii shanaad waxaanan si dawaale ah idinku bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka lixaad cutubka lixaad waa zabuur kooban wuxuuna ka hadlayaa hal mawduuc waxaana weeye naxariis wuxuu ka bilaabanayaa zabuurkan lixaad baalka lix boqol toddoba iyo sagaashan ee axdigii hore markaana waxaan garanaynaa in nebi daa'uud u arkay xumaatooyin fara badan oo dadku ay ku samaynayaan isaga wuxuu kaloo arkay niyaddiisa ama qalbigiisa oo wuxuu gartay inaannu ahayn nin kaamil ah markii uu ilaah hor joogo marnaba haddii zabuurkii hore iyo salaaduba ay ahaayeen kuwo la qabto subaxa hore iyo weliba fiidka ayaa tanuna ay tahay mid la akhristo markii wakhtiga aad uu u xun yahay zabuurkan wuxuu ku socdaa madaxdii muusikiistayaasha oo waxaa lagu luqeeyaa neginot iyo sheminith ama alaab xarga leh iyo qalab kale oo myuusig ah oo la afuufo waxaana aalaaba jiibta qaadaya rag fara badan zabuurkii shanaad wuxuu ahaa mid gabay awooti lagu tilmaamo waayo boqor daa'uud wuxuu habaaray cadaawayaashiisa zabuurka lixaadna waa mid dembiyada lagu qiranayo waana cabasho hanuun oo dalab naxariiseed uu ka muuqdo haddaan idin bilowno zabuurka ayaannu iminka eegaynaa cutubka lixaad aayadaha kow ilaa afar waxaana qoran sida tan rabbiyow carradaada ha igu canaanan oo dhirifkaaga kululna ha igu edbin rabbiyow ii naxariiso waayo anigu waan taagdarnahay rabbiyow ibogsii waayo lafahaygu way dhib qabaan oo weliba naftayduna aad iyo aad bay u dhibaataysan tahay adiguse rabbiyow ilaa goormaad sugaysaa rabbiyow soo noqo oo naftayda samata bixi oo igu badbaadi raxmadaada daraaddeed haddaba zabuurluhu wuxuu arkayaa oo uu u jeedaa falalkiisa markii uu arkayna wuxuu bilaabay inuu ilaah u toobad keeno isagoo cabanaya marka xiga waxaan arkaynaa inuu qiranayo dembiyadiisa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka lixaad aayadaha shan ilaa toddoba sida tan waayo geeridu ma leh xusuus adiga lagugu xusuusto bal yaase shii'ool kaaga mahadnaqi doona waxaan la daalay jibaadkayga habeen kasta sariirtayda oohin baan ku qooyaa gogashaydana waxaan ku qooyaa ilmadayda ishaydu waxay la guraysaa tiiraanyo oo cadaawayaashayda daraaddood ayay la gabowdaa waxaan haddaba u malaynayaa in halkan laynagu siinayo sawirkii nebi daa'uud weliba waxaannu halkan kala soo bixi karaynaa sawirkii sayidkayaga waa ciise masiixe waxaa kaloo aynu ka helaynaa sawirka qaranka reer banu israa'iil ee maalmaha ugu dambeeya iyo kan rumaystayaasha maanta oo aniga iyo adiguba aynu ku jirno war muxuu kaasu yahay zabuur wacan waa zabuur naxariis la weyddiisanayo ilaah iyadoo weliba la quusay naxariista ilaah oo keliya ayaa laynagu badbaadin karaa saaxiib markii aynu eegno sida aynu u dembaabnay waxaa marar badan laynoogu sheegayaa axdiga cusub in ilaah hodan uu ka yahay xagga naxariista wuxuu kaloo naxariis u hayaa aniga iyo adiga laakiin weliba ma mooga dadka kale waxaa ka buuxa naxariis innaguna waynu u baahan nahay naxariistaasi waxaa ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka konton iyo labaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan waxaa jaahiisii loo xumeeyey si ka daran sida nin kale loo xumeeyo suuraddiisiina waxaa loo xumeeyey si ka daran sida bini'aadmiga loo xumeeyo oo kale waxaad markaasi arkaysaa isagoo sidaasi loo xumeeyey in haddana uu gartay in bini'aadmigu ay caawimaad u baahan yihiin waayo isagu wuu yaqaan waxa ay ka micno tahay rafaad aadami uu keeno waxaa kaloo ku qoran zabuurka saddex iyo lixdanaad aayadda saddexaad sida tan waayo raxmaddaadu way ka sii wanaagsan tahay nolol haddaba bushimahaygu way ku ammaani doonaan weli naxariista ilaah ayaannu ku jirnaaye waxaa ku qoran zabuurka siddeed iyo soddonaad aayadda tobanaad sida tan wadnaha ifig leh oo xooggaygiina waa i gabay oo weliba iftiinka indhahayguna waa iga tegey taasuna waxay muujinaysaa itaaldarrida dadka iyo sida aynu ilaah caawimaaddiisa ugu baahan nahay ugu dambayntiina zabuurka siddeed iyo siddeetanaad aayadda sagaalaad ayaa waxaa qoran sida tan indhahaygu waxay la gureen dhibaatida daraaddeed rabbiyow maalin kasta waan kuu yeedhay oo gacmahaygana adigan kuu hoorsaday waxaa markaasi halkaasi aan ka arkaynaa in had iyo jeer aynu naxariis u baahan nahay waxaana intii aan idiin soo akhriyey ku jiray hal zabuur oo ruuxa quduuska ahi uu sii sheegayo silaca masiixa markii uu dunida yimaado waa markii ugu horraysaye waxaa kaloo laynoo sheegayaa in dadka reer banu israa'iil ay mari doonaan silac iyo xanuun badan wakhtiga dhibka weyn uu jiro oo afka ingiriisiga lagu yidhaahdo the great replition ha yeeshee maanta kuwa ilaah ka cabsada dhibaato ayay la kulmaan khaasatan soomaalida masiixiyiinta ah dhib weyn baa haysta sida kuwa kale ee diimaha kale haystaa ee noqda masiixiga ay yihiinba haddaba waxaynu ka qayb qaadanaynaa siliciisii markii uu innaga aawadeen iskutallaabta u tegay ciise masiix oo halkaasi loogu deldelay innaga dembigeenna aawadii waxaanad haddaba ka garanaysaan aayadaha xiga markii baryootanka laga soo jawaabo sida xaaladda ay ku noqonayso haddaan horay idinku sii wadno oo aannu soo koobno zabuurkan ayaannu eegaynaa cutubka lixaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan iga taga kuwiinna xaqdarrada ka shaqeeya oo dhammow waayo rabbigu waa maqlay codkii oohintayda rabbigu waa maqlay baryootankaygii oo rabbigu waa aqbalayaa tukashadayda waxaa haddii aan ka yara faallooda aynu arkaynaa in warqaddii cibraaniyada cutubka shanaad aayadda toddobaad ay leedahay masiixu maalmihii jidhkiisa wuxuu tukasho iyo baryooyin qaylo dheer iyo ilmo ama ilin aan idhaahdo ugu bixiyey kan kara inuu isaga dhimasho ka badbaadiyo waana loo maqlay cibaadadiisa haddaba hadalladaasu waxay innaga inoo yihiin qalbiqaboojin waayo ilaah wuu maqlayaa baryadeenna oo uu ka soo jawaabayaa markii aynu dhibaato ku jirno miyaanay saaxiibtaasi qalbiqaboojin ku ahayn haddaba waxaa laga yaabaa in aad wakhti adag ku jirto haddii aad wakhti adag ku jirto waxaan kugu leeyahay akhriso zabuurkan
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin